kitaabkii koowaad ee taariikhda cutubka lixaad wiilashii laawina waxay ahaayeen gershoon iyo qohaad iyo meraari wiilashii qohaadna waxay ahaayeen camraan iyo ishaar iyo xebroon iyo cusii'eel ilmaha camraanna waxay ahaayeen haaruun iyo muuse iyo maryam wiilashii haaruunna waxay ahaayeen naadaab iyo abihu iyo elecasaar iyo itamaar elecasaarna wuxuu dhalay finexaas finexaasna wuxuu dhalay abishuuca abishuucana wuxuu dhalay buqiy buqiina wuxuu dhalay cusi cusiina wuxuu dhalay seraxya seraxyaana wuxuu dhalay meraayood meraayoodna wuxuu dhalay amariyah amaryaana wuxuu dhalay axituub axituubna wuxuu dhalay saadoq saadoqna wuxuu dhalay aximacas aximacasna wuxuu dhalay casariyah casariyaana wuxuu dhalay yooxanaan yooxanaanna wuxuu dhalay casariyaa isagu wuxuu ahaa kii hawsha wadaadnimada ka qaban jiray ee gurigii sulaymaan yeruusaalem ka dhisay casariyaana wuxuu dhalay amariyah amaryaana wuxuu dhalay axituub axituubna wuxuu dhalay saadoq saaduuqna wuxuu dhalay shaluum shaluumna wuxuu dhalay xilqiyaa xilqiyaana wuxuu dhalay casariyaa casariyaana wuxuu dhalay seraayaa seraayaana wuxuu dhalay yehosadaaq yehosaadaaqna maxaabiis ahaan buu tegey waagii rabbigu dadkii yuhuuda iyo yeruusaalem uu gacantii nebukadnasar ku kaxeeyey wiilashii laawina waxay ahaayeen gershoon iyo qohaad iyo meraari kuwanuna waa magacyadii wiilashii gershoon libni iyo shimci wiilashii qohaadna waxay ahaayeen camraam iyo ishaar iyo xebroon iyo cusiyeel wiilashii meraarina waxay ahaayeen maxlii iyo mushii oo intaasu waa qolooyinkii reer laawi iyo sidii ay reerahoodu ahaayeen gershoom waxaa ka soo farcamay wiilkiisii libni oo dhalay yaaxad oo isna dhalay simah oo isna dhalay yoax oo isna dhalay ido oo isna dhalay sarax oo isna dhalay ye ateray qohaadna waxaa ka soo farcamay wiilkiisii caminaadaab oo dhalay qorax oo isna dhalay asiir oo isna dhalay elkana oo isna dhalay abiyaasaab oo isna dhalay asiir oo isna dhalay taxad oo isna dhalay uruiel oo isna dhalay cusiya oo isna dhalay shaa'uul wiilashii elkanaana waxay ahaayeen camaasay iyo aximood oo xagga elkanahna waxaa ka soo farcamay soofay oo dhalay nahad oo isna dhalay eliaab oo isna dhalay yeroxaam oo isna dhalay elkana wiilashii samuu'eelna waxay ahaayeen curadkiisii oo ahaa yo'eel iyo kii labaad oo ahaa abiya farcankii meraarina wuxuu ahaa maxlii oo dhalay libni oo isna dhalay shimci oo isna dhalay cuusa oo isna dhalay shimca oo isna dhalay xagiya oo isna dhalay casaaya kuwanuna waa kuwii daa'uud u sarraysiiyey hawsha gabayga oo gurigii rabbiga ku dhex jirtay markii sanduuqii axdiga meeshaas la dhigay dabadeed oo iyagu taambuugga teendhadii shirka horteeda ayay gabay kaga adeegi jireen ilaa sulaymaan uu yeruusaalem ka dhex dhisay gurigii rabbiga oo iyana hawshooda waxay u qaban jireen siday u kala horhoreeyeen oo intani waa kuwii adeegi jiray iyo wiilashoodii kuwii ka mid ahaa reer qohaad waxay ahaayeen heemaan oo gabya ahaa ina yo'eel ina saamu'eel ina elkanah ina yeroxaam ina eli'eel ina too'ah ina suuf ina elkanah ina maxad ina camaasay ina elkanah ina yo'eel ina casariyaa ina sefaya ina taxad ina asiir ina abiyaasaab ina qorax ina ishaar ina qohaad ina laawi ina israa'iil walaalkiis aasaaf oo gacantiisii midig istaagi jiray wuxuu ahaa aasaaf ina berekyaa ina shimcaa ina miikaa'eel ina bacaseeyaah ina milkiyaah ina etnii ina sirah ina cadaayaah ina eetaan ina simaah ina shimcii ina yaxad ina gershoor ina laawi oo iyaga gacantooda midigtana waxaa istaagi jiray walaalahood oo ahaa meraarii eetaan oo ahaa ina qiishii ina cabdii ina maluuk ina xashabyaah ina amasyaah ina xilqiyaah ina amsii ina baanii ina shemer ina maxlii ina mushii ina meraarii ina laawi oo walaalahood oo ahaa reer laawina waxaa loo doortay inay ka adeegaan taambuuggii guriga ilaah oo dhan laakiinse haaruun iyo wiilashiisu waxay meesha allabariga la gubo iyo girgiraha fooxa wax ugu bixin jireen shuqulkii meesha ugu quduuskaa oo dhan iyo inay reer binu israa'iil kafaara gud u sameeyaan sidii dhammaan addoonkii ilaah ee muuse ahaa amray oo kuwanuna waa farcankii haaruun wiilkiisii elcaasaar oo dhalay finaxaas oo isna dhalay abishuuca oo isna dhalay buqii oo isna dhalay cusii oo isna dhalay seraxya oo isna dhalay meraayood oo isna dhalay amariya oo isna dhalay axituub oo isna dhalay saaduuq oo isna dhalay aximacs haddaba kuwanu waa meelahoodii ay degi jireen iyo sidii degmooyinkoodu ahaayeen kuwaasoo ku dhex yeel soodimahooda reer haaruun oo qolooyinka reer qohaad oo saamiga koowaad lahaa waxaa la siiyey xebroon oo ku dhex teel dalka reer yuhuuda iyo agagaarkeedii ku wareegsanaa oo dhanba laakiinse magaalada hareeraheedii iyo tuulooyinkeediiba waxaa la siiyey kaaleeb oo ahaa ina iyo funne reer haaruunna waxaa la siiyey magaalooyinkii magangalka oo ah xebroon iyo libnaa iyo weliba agagaarkeeda iyo yatiir iyo eshtamaoca iyo agagaarkeedii iyo xiileen iyo agagaarkeedii iyo debiir iyo agagaarkeedii iyo caashaan iyo agagaarkeedii iyo baytshemesh iyo agagaarkeedii oo dalkii qabiilka reer benyaamiinna waxaa laga siiyey gebac iyo agagaarkeedii iyo calemed iyo agagaarkeedii iyo canaatoor iyo agagaarkeedii oo kulli magaalooyinkoodii oo qolooyinkooda oo dhan ku dhex yeel waxay ahaayeen saddex iyo toban magaalo oo reer qohaad intiisii hadhayna waxaa saami loo siiyey toban magaalo oo ay ka dhexleen reerka qabiilka iyo qabiilka barhkiisii kaasoo ah qabiilkii reer manase barhkiis oo reer gershoonna sidii ay reerahoodu ahaayeen ayay saddex iyo toban magaalo uga heleen qabiilka reer isaakaar iyo qabiilka reer aasheer iyo qabiilka reer naftaali iyo qabiilka reer manase oo baashaan dhex deggan oo reer meraari waxaa saami loogu siiyey siday reerahoodu ahaayeen laba iyo toban magaalo oo ay ka dhexeleen qabiilka reer ruben iyo qabiilka reer gaad iyo qabiilka reer zebulun oo reer binu israa'iilna waxay reer laawi siiyeen magaalooyinkii iyo agagaarkoodii oo dhan oo saami ahaan ayay magaalooyinkan la magacaabay uga siiyeen qabiilka reer yuhuuda iyo qabiilka reer simcoon iyo qabiilka reer benyaamiin reerihii qohaad qaarkoodna waxay magaalooyin ku lahaayeen meelo soodintooda ah oo ay ka heleen qabiilka reer efrayim oo iyaga waxaa la siiyey magaalooyinkii magangalka oo waxayna ahaayeen shekem oo ku dhex teel dalka buuraha leh oo reer efrayim iyo agagaarkeedii iyo weliba geser iyo agagaarkeedii iyo iyo mecaan iyo agagaarkeedii iyo baytxooroon iyo agagaarkeedii iyo ayaaloon iyo agagaarkeedii iyo gaadrimoon iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer manase barhkiisna waxaa laga dhex siiyey caaneer iyo agagaarkeedii iyo bilcaam iyo agagaarkeedii reer qohaad intooda hadhay aawadood oo reer gershoomna waxaa qabiilka reer manase barhkiisii laga siiyey goolaan oo baashaan ku taal iyo agagaarkeedii iyo caashtarot iyo agagaarkeedii oo qabiilka reer isakarna waxaa laga siiyey qadash iyo agagaarkeedii iyo daberad iyo agagaarkeedii iyo ramood iyo agagaarkeedii iyo caneem iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer aasheerna waxaa laga siiyey maashaal iyo agagaarkeedii iyo cabdoon iyo agagaarkeedii iyo xuquuqoq iyo agagaarkeedii iyo rexob iyo agagaarkeedii oo qabiilkii reer naftaalina waxaa laga siiyey qadash oo galiili ku taal iyo agagaarkeedii iyo xamoon iyo agagaarkeedii iyo qiryaatayim iyo agagaarkeedii oo reer laawi intoodii hadhay oo ahayd reer meraari waxaa qabiilka reer zabulum laga siiyey rimono iyo agagaarkeedii iyo taaboor iyo agagaarkeedii oo webi urdushadiisa oo ah yerexo agteeda oo ah webi urdun xaggiisa bari waxaa qabiilka reer ruubeenna laga siiyey beser oo idlada ku taal iyo agagaarkeedii iyo yahsaah iyo agagaarkeedii iyo kedamood iyo agagaarkeedii iyo mecafad iyo agagaarkeedii oo qabiilka reer gaadhna waxaa laga siiyey raamood oo gilicaad ku taal iyo agagaarkeedii iyo maxanayim iyo agagaarkeedii iyo xeshboon iyo agagaarkeedii iyo yacser iyo agagaarkeedii